elgeedii oombaha qabeen bulshada deegaanka banaanig oo hoosedow degmada beled haawe ee gobolka geda yaan lagashiidhi kii deegaankaas gudoomiyaha beled haawe ee gobolka geda cabdiasiis hareed abdulaahi oo yoweheli ayaan xubno ku tirsan maamulshay yana shidhiki mashruugan oo yay ful yahay hay-adda yunisef maamulkio dadka deegaanka banaanay yana kumahanaga shidhiga eelbiyoodkan meesha hadda aan taagannahay waa ceelashii bannaanay waxaa imaaday maamulkii degmada oo aad codkiisa dhegaysanaysaan oad maqlaysaan anigoo odayaashii degmada ka wakiilana waa taaganahay waxaa saaka meeshan in laga bilaaba la rabaa oo loo diyaargaroobay ceel riiga in laga qodo ceelka waxaa qodaayo hay-adda yunisef kambaniga c lna waa qodaaya kambeniga i c l yaa qodaaya degaankii iyo mas-uuliyiintii degmadana waa oggolaannay mid barakaysan ilaahay ha ka dhigo waxaan rabnaa hay-adda qodaysa iyo kambanigaba in ayna ka soko dhicin qaabka ceelkaas loogu talagalay oo ay si fiican uga shaqeeyaan ilaahay idinkii mid biyo macaan oo barakaysan oo degmada ay ku raysato laga helana ilaahay ha nooga dhigo dhammaan waxaan salaamayaa maamulka ugu horeeya gudoomiye ku-xigeenka labaad madaxa mashaariicda hay-adaha hay-adda yunisef oo ceelka maanta meeshaan aan ka dhagax dhignay loo dhisaysa kambaniga dhisaya oo i c l ayaan u mahad celinayaa meesha aan dhagax dhignay oo ceelka riig laga dhagax dhigin waa ballaanay ilaahay baa ku mahadsan uma ka gadaal dadkii ka soo shaqeeyey oo shaqadan soo qabtay muddo dheer la soo xarbinayay baana mahaddaas yaa iskalay u sugnaatay ceelka meesha laga dhex dhigo waa bannaanay waa qayb bulshada ku soo korortay reer beled xaawo oo deegaanka oo horumar ah waxaa loo baahan yahay marka reer beled xaawo inay ceelkan ay ilaashadaan waa guul soo korortay ilaahay baa ku mahadsan waa taariikhi ceelal kalena wuu daba socdaan oo horseed buu u yahay ceelkan sidii loola tacaamulay sidii bulshada loo gaarsiiya sida loo qaybiyo ay wax walbana yay ku soconayaan cid kasta oo ka qayb qaadatayna waan oga mahad celinaynaa aad iyo aad baadna u mahadsantihiin